run ahaantii wasiiradu waxay wadaan wasiir walba iyo mas-uul kasta oo madaxweynuhu dekreto ku magacaabay waxay ku mashquulsan yihiin waaxdii ay qaranka mas-uulka uga haayeen iyo ay u diyaarin lahaayeen xil wareejintii iyo agabkii gaadiidkii shaqaalihii hantida guurtada iyo tamaguurtada ah ee ay qarankan uga mas-uul yihiin saas daraaddeed wax wasiira ah oo laga celiyey madaxtooyada ma jirto madaxtooyada shaqaa ka socota madaxweynaha xilka haya hadda axmed siinaanyo gurigiisu ka soo shaqo tagaa maalin walba xafiiskiisa ayuu yimaadaa madaxweynaha la doortay muuse biixi cabdina isna xafiis kalu ayuu ku shaqeeyaa shaqadu saasay u qaybsan tahay wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee qarankuna howlahoogii xil wareejinta ahayd ayay ku mashquulsan yihiin saas daraaddeed wasiirku wuxuu leeyahay xasaanad waxaa weya madaxtooyadu waxaa weeye haykalkii dowladnimo ee qarankani meeshii uu ku soo ururayey waa muraayaddii qaranka wasiirkana halka laga magacaabay lagama celin karo sidoo kale waxaa jirta brobagando la leeyahay wasiirra ayaa loo diiday inay airboortka ka dhoofaan warkaas waxaan caddaynaya anagoo ku hadlaya afka xukuumadda iyo afka madaxweynahaba inaanu warkaasi sal iyo raad midnaba lahayn